bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wacla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobiyo kontonaad ee duruustii ku saabsanayd kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama muuqaalo ka mida taariikh nololeedkii asxaabta nabiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga la yidhaahdo usaamat bni zayd darsigan kii ka horreeyey iyo kii kasii horreeyeyba waxaan kaga soo hadalay taariikh nololeedka zayd ibnu xaaritha kanna waa usaamat ibnu zayd ibnu xaaritha waa wiilkiisii ama inankiisii inna abaa usaama inna dhab ahaantii abaa usaamata usaama aabihi oo zayd ibnu xaaritiihi kaana wuxuu ahaa axaba ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama min abik aabbaha nabigu wuxuu ka jeclaa usaamo aabihi oo zayd ibnu xaarita ah wa kaana wuxuu ahaa huwa usaamuna usaamana wuxuu ahaa huwa isaguba axaba ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama minka adiga iyo isagana nabigu isaga ayuu jeclaa waa min kalaami alfaaruuq libnihi cumar ibn ibni cumar ibn khaaab cabdullaahi bni cumar ibni khadaab qisaduna waxay ku timid waqtigii sayidina cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu uu amiir almuminiinka ahaa yaa mushahar buu dadkii u wada qoray markii ilaahay subxaana wa tacaala dadkii uu u barwaaqeeyey oo meel walba kheyr ka yimid yuu mushahar u qoray marka mushaharkiibu wuxuu uga badiyey cumar cabdullaahi bni cumar iyo usaamit ibnu zayd yaa wuxuu u badiyey mushaarkii usaamo marka arrintaa waxaa ka hadlay cabdullaahi bni cumar oo wuxuu yidhi oo maxaad uga badisay aabbahay misaga aabihi aabbahay kama fiicnayn isaguna aniga igama fiicne markaasuu sidaa ugu jawaabay cumar oo wuxuu yidhi aabbaha oo aniga iyo usaamo aabihi oo zayd ibnu xaarita ah nabigu wuxuu wuxuu jeclaa oo uu aada u sii jeclaa uu ka sii jeclaa labadooda marka la eego labadaba uu jeclaaye zayd ibnu xaaritha ayuu jeclaa taa miyaad ka murmaysaa mayuu yidhi adigoo cabdullaahi bni cumara iyo isaamit bnu zaydna kuu jeclaa usaamuu jeclaa saasaan marka kaaga badiyey buu yihi mushaarka markaasuu qancay naxnu inagu al-aana hadda fi sanati saabica sanadii toddobaad ayaan joognaa oo qabla alhijrati rasuulku intuusan soo hijroonina fii makkata magaalada maka ayaanan joognaa sanadii toddobaad hijrada ka hor yani markuu nabigu soo hijrooday toddoba sano ka hor markaasaan joognaa wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalama ow salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi alla naxariisihiisa iyo salaant salaantiisuba korkiisa ha aateene yukaabidu ay yucaani uu ku silicsan yahay rasuulku ku rafaadsan yahay ku saxariirsan yahay min adaa qurayshin quraysh dhibkii ay rasuulka ku haysay dhibkaas waxaan kusoo aragnay isagoo tifaftiran siiradii ayaan kusoo aragnay siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam lahu rasuulka ay dhibaysay iyo waliasxaabihi asxaabtiisa ay dhibaysay yaa rasuulku wuxuu ku sugnaa rafaad maa yukaabidu wixii uu ku rafaadsanaa yacni rafaad weyn oo wax u gegsan kara ama u adkaysan kara ama u dhabar adaygi kara aysan jirin ayuu ku sugnaa sanadkaas wayaxmilu uu xambaarsanaa rasuulku min humuumi dacwati dacwada islaamka oo ah in risaalada uu xambaarsan yahay diinta islaamku ay xambaarsan tahay in dadka la gaadhsiiyo oo ay uga horeyso alla in la waxido allah subxaanahu wa tacaala maadaama uu yahay khaaliqu hada alkowni kownka oo idil cir iyo dhul iyo wamaa baynahuma wax alla wixii ku sugan cirka iyo dhulka ee makhluuqa alla isagu uu abuuray oo cid arrintaas dood ka qabta aysan jirin in isaga la waxido oo la qiro inuu isagu yahay rabba hada alkown haddana uu yahay ilaahahu oo ah micnaheedu almustaxiqu lilcibaadati waxdahu keligii in la caabudo ka mudan oo cid lala caabudo aysan jirin kadibna la rumeeyo wax alla wixii xagga alle ka yimid oo ay ka mid yihiin kutubta uu qur-aanku ugu horeeyo rusushii uu soo diray malaa'igtii iyo maalinta dambe ee qiyaamada yowma addiin yowma alqiyaama alxaaqa alghaashiya maalintaana oo la garsoori doono dadkuna ay u kala bixi doonaan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir maalintaana la rumeeyo qadarkana la rumeeyo iyo tacaaliimtii kale islaamka dacwada aada maqlaysahay waa taas marka oo wayaxmilu uu sido min humuumi dacwati dacwada islaamka uu dadka ugu yeedhayo diinta islaamka hamigeeda iyo murugadeeda iyo culayskeeda iyo wa acbaa'iha iyo culayskeeda uu sido maa uu wax sido axaala u bedelay ama u rogay ama ka dhigay intaba waad dhihi kartaa xayaatahu rasuulka noloshiisa ayaa waxay u bedeshay arrintaasi ilaa silsilatin xalaqaad isku xidhxidhan silsilada waa taqaanaa waa bir waana wax isku xidhxidhan oo mareego isku xidhxidhan wey mareego isku xidhxidhan oo mutawaasilatin isku wada xidhan oo min al axsaani murugooyin ah waannawaa'ibi iyo masiibooyin ah waa dhibaatooyinkii loo geysanayay wa fii maa waqti huwa rasuulku kadaalika sidaas uu yahay ashraqat waxaa soo iftiintay fii xayaatihi rasuulka noloshiisa waxaa soo iftiimay baariqati suruurin hilaac farax ah hilaac baariqada waa min albarqi bay ka timid barqigu waa hilaaca hilaac oo farax ah oo muxuu yahay waxa uu rasuulku ku farxay waqtigaas murugaduuna ay jirtay falaqad jaa-ahu waxaa u yimid dhab ahaan falaqad dhab ahaan ama xaqiiqadii jaa-ahu rasuulka waxaa u yimid albashiiru ka khayrka sheega khayr sheege bashiir baa la yidhaahdaa aad baan caruurteena ugu bixinaa waa qofka khayrka ku bishaareeya ee khayrka sheega waxasan ayuu sheegaa oo yubashiruhu rasuulka ugu bishaaraynaya anna umma ayman in gabadha la yidhaahdo ummu ayman wadacat ay dhashay ghulaaman wiil inay dhashay fa adaa'at waxaa siraadantay oo iftiintay asaariiruhu rasuulka wejigiisii wejigiisii wejiga rasuulka ayaa iftiimay weligiiba wuu iftiimi jirey oo nuur buu ahaaye laakiin farax markuu rasuulku farxo waa laga garan jiray asxaabtu waxay inoo sheegeen oo inoo sifeeyeen oo inoo soo gudbiyeen markuu rasuulku farxo wejigiisa waxaad moodi jirtay dayaxa oo kale kacab ibnu maalik markii towbadiisu ay soo degtay towbadaa rasuulku uu ka farxay uu kacab ibnu maalik ka sheekeynayo saasuu leeyahay waxaad moodaysa wejigiisa dayax afariyo tobnaada fa adaa-at waxaa iftiintay oo siraadantay asaariiruhu wejigiisii quruxda badnaa sala allahu calayhi wasalam bilfarxati farax ayay la iftiintay washraqa waxaa nuuray wajhu rasuulka wejigiisii alkariimu ee sharafta badnaabaa bilbahjati farax ayuu la iftiimay labada jumlo waa isku mid uun ee faman waa kuma faman waa kuma oo yakuunu u ahaado hada algulaamu wiilkan asaciidu ee ayaanka badan alladii kaasoo adkhala geliyey calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay kulla haada suruura farxaasoo dhan rasuulka u keenay cunugan ama ilmahan ama wiilkan nasiibka badan ee ayaanka badan ee rasuulka intaasoo farax geliyey waa kuma innahu wiilkaasi usaamatu bnu zaydin wey walam yastaqrib lama yaabin axadun cid oo min saxaabati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama hal qof oo asxaabtii nabiga ka mid ihi lama yaabin bahjatahu rasuulka faraxa uu ku farxay bilmawluudi aljadiidi wiilka yaree hadda dhashay ruux la yaabay ma jiro sida uu rasuulku u farxay sababtu maxay tahay wadaalika sababtuna waxay tahay waa limowdici abaweyhi inankaa yaree dhashay labadiisa waalid aabbiyi hooyadii meesha ay kaga yaaliin minhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka meesha ay ka joogaan meesha ay kaga yaaliin iyo wa mansilatihumaa iyo darajada ay ka joogaan cindahu rasuulka agtiisa yacni meesha ay ka joogaan marka aan mid mid u eegno fa ummu lghulaami wiilka hooyadii hiya iyaduba magaceeda waxaa la yidhahaa baraka ayaa la yidhaahdaa tii barakada badnayd al xabashiyatu ee xabashiyadda ahaydee dalkan xabashada la isku dhihi jiray geeska afrika iyo dadka madow oo dhan bay markaa carabtu iska dhihi jireen xabasha waxalla wixii afrikaan madow ah ama suudaan ha ka yimaadiin ama meel kasta ama meel kasta ay ka yimaadiinba marna suudaan bay dhahaan marna xabasha labadaasay dhihi jireen dadka madow almukanaati ee looga kinaayoodo biummi ayman marar badan ayaan sheegnay kunyada waxa la yidhaahdo oo ah waa sharaf sharfin la sharfayo qofka ama xushmad la xushmaynayo yaa qofka hebelow lama dhehe eh waxaa qofka dumarka ana waxaa la yidhaahdaa hebel hooyadii ninkana waxaa la yidhaahdaa hebel aabbihii inagu ma lihin dhaqankaa ma lihin waxaa laga yaabaa inagu waxaan leenahay ina heblaad inaan xaaska dadkii hore soomaalida ahaa xaaskiisa hebla may dhihi jirin ee waxay dhihi jireen ina hebel ixtiraam bayna ahayd laakiin hadda kuwa isku sheega feministayaasha iyo xuquuqda haweenkan u doodnaaya waxay dhahdaan liidid bay ahayd laakiin xaqiiqadu liidid maahayna waxay ahayd sharfid bay ahayd marka wiilka waxaa dhashay baraka alxabashiya almukanaati oo looga kinaayado biummi ayman marka magaceedu waa kaase dhalashadeeduna waa taas laakiin nabiga maxay isu ahaayeen sala allahu calayhi wasalam waqad kaanad waxay ahayd umu ayman mamluukatan mid ay leedahay liaamina binti wahab aamina binti wahab ayaa lahaan jirtay ummi rasuuli calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam hooyadii oo aamina binti wahab magaceedu ahaa ayaa lahaan jirtay waagaana waa la islahaan jiray oo adoon adoon waa la is addoonsan jiray marka maadaama ay saas ahayd ay hooyadi lahayd farabathu way soo barbaarisay iyadaa soo korisay iyadaa hayn jirtay yani iyadaa hayn jirtay fii xayaatiha markii ay noolayd aamina markay noolayd nabiga hooyadii intii ay noolayd iyada ayaa hayn jirtay markii ay geeriyootayna wa xadaanathu iyada ayaaba hooyo u noqotay wey xadaanadu waa taas marka qofka qofka koriya ayaa la yidhaha wa xadaanathu way soo korisay bacda wafaatiha markii aamina ay geeriyootay kadibna iyada ayaaba hooyadii oo kala noqotay fa fataxa rasuulku wuxuu furay uu kala qaaday caynayhi labadiisa indhood cala addunyaa adduunyadaba wuxuu indhaha ku kala qaaday wa huwa isagoo rasuulku laa yacrifu aan aqoonin linafsihi naftiisa umman hooyo oo hayrahaa umma ayman aan ahayn markuu indhaha kala qaaday waxaa laga wadaa markuu wax kala gartay hooyo kaleba muusan aqoonin oon ahayn umu ayman sidaa darteed fa axabaha wuu jeclaaday acmaqa alxubbi jacaylka ugu qoto dheer wa asdaqahu uguna runsan wa kathiiran wax badan maa aada u badan yuu kaana ahaa rasuulka yaquulu kii yidhaahda hiya ummu ayman ummii hooyaday weeye bacda ummii hooyadii dhashay kadib iyadaa hooyaday ah wa baqiyatu ahli beyti raaskayagii raaska waxaa laga wadaa aabbe iyo hooyo iyo caruurta intaas waa tii ka hadhay ilaan aabba waa geeriyooday hooya waa geeriyootay marka yaa hadhay isaga iyo iyada hadhay yaa hadhay wa baqiyatu ahli beyti raaskayagii wixii ka hadhay wey iyadaa ka hadhay haadihi tani ummu lghulaami wiilkan hadda lagu farxay ee nasiibka badan hooyadii weeye almaxduudi ee nasiibka badan amaa abuuhu aabbihi fa huwa isagu xibbu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay kii uu jeclaa weeye sala allahu calayhi wasalama oo zayd ibnu maxaarita ahaa duruustii kan ka horreysay ayaan kaga soo sheekaysanay oo kaga soo sheekayna si tafaftiran oo ku noqosho uma baahna waxaa kaloo yahay wa ibnuhu inankiisii bitabani ka wiildhigashada qabla alislaami islaamka ka hor oo dhaqankaasi uu ahaa mid ka jiray geyga carabta haddana dunida oo dhan ka jira wixii aan ahayn dunida muslimka adduunyada kaloo dhan ay isticmaasho inankiisiibuu ahaa wa saaxibahu saaxiibkiis buu ahaa wa mowdaca sirihi xoghayihiisa ayuu ahaa kuu sirtiisa iyo xogtiisa ku aamini jiray wa axadu ahlihi ehelkiisa ehelka rasuulka marka la yidhaahdo ayuu ka mid ahaa wa axabu nnaasi ilayhi dadka qofku ugu jeclaabuu ahaa bacda alislaami islaamka kadib kaasna waa aabbihi waqad farixa almuslimuuna muslimiintu waxay ku farxeen bimowlidi usaamata ibnu zayd usaamat ibnu zayd dhalashadiisa ayay ku farxeen kamaa sidii ayay ugu farxeen lam yafraxuu aysan ugu farxin bimawluudin ilmo la dhalay oo siwaahu isaga ka soo hadhay wiil la dhalay ama wiil dhashay oon isaga ahayn oo saa loogu farxay ma jiraan daalika sababtu maxay tahay ay muslimiinta ugu farxeen maxay tahay lianna kulla maa lianna sababta waxaa weeye kulla maa wax kasta oo yufrixu nabiya nabiga ka farxiya yufrixuhum iyagana wuu farax gelinaya wax alla wixii rasuulka farax geliya iyagana wuu farax gelinaya wa kullu wa kullu maa shay kasta oo yudkhilu suruura farax geliya calaa qalbihi rasuulka qalbigiisa farax geliya yasuruhum iyagana uu farax gelinaya fa atlaquu waxay u bixiyeen cala algulaami wiilkii almaxduudi ee nasiibka badnaa waxay u bixiyeen laqabnaanaysta la yidhaahdo alxibbu wabnulxibbi bay dhaheen kii uu rasuulku jeclaa ee kii ina rasuulku jeclaa marka usaamat ibnu zayd waa ninkaas walam yakun ma ahayn almuslimuuna muslimiintu ma aysan ahayn mubaaliqiina kuwa ka badbadiyey oo xaddii dhabta ahayd dhaafiyey oo ku xadgudbay ma aysan ahayn xiina markii atlaquu ay u bixiyeen haada laqaba naanaystaas cala sabiyi ilmihii ama cunugii asaqiiri ee yaraa ee usaama ahaa maxaa jira sababtu maxay tahay faqad dhab ahaantii axabbahu waxaa jeclaaday alrasuulu rasuulka ayaa jeclaaday wiilkii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xubban jacayl ayuu jeclaaday xubbigaas jacaylkaasoo taqbituhu ay ku xaasido ama ay ku kamato calayhi isaga addunya adduunyada oo dhani kullihaa dhammaanteed adduunka waxa ku nooloo idil ay maaragtay ku kantaan oo yidhaahdaan maxaa saas yaa ilaahu saasoo kale kaa dhiga ilaahuma saasoo kale uu rasuulku ku jeclaado khibdadu waa taas khibdada iyo xasadku waxay ku kala duwan yihiin xasadka waa adigoo jeclaada qof nicmo ilaahay siiyey inuu ka qaado kaa xasad baa la yidhaha waana kabiiratu min alkabaa'ir dembiyada waaweyn haddii uu qofku galo hadduusan ka toobadkeenin naarta lagu mudanaya ayuu ka mid yahay laakiin khibdadu waa wax wanaagsanoo nicmo ilaahay uu qof siiyey yaa waxaad ti waxaad tamaninaysaa ma jeclaan lahayd isagana in ilaahay siiyo uusan ka qaadin adigana iyadoo kale uu ku siiyo khibdada taasaa la yidhaha faqad kaana wuxuu ahaa rasuulku sal llahu faqad kaana wuxuu ahaa dhe usaamatu usaama wuxuu ahaa muqaariban mid ku dhodhow fi sinni xagga da-da waxay isku dhodhowaayeen lisibtihi rasuulka sala allahu calayhi wasalama wiilku awowga u ahaa ee faatimatu zahraa iyo caliy bni abi aalib ay dhaleen ee curadkooda ahay xasan aha alxasan ibni faatimati zahraa yay isku dadhowaayeen wa kaana wuxuu ahaa alxasanu xasanna wuxuu ahaa abyada wuxuu ahaa wiil cad buu ahaa cas cad ashara oo cas ayuu ahaa raa'ica alxusni aad iyo aad iyo aadna u qurux badan shadiida shibahi aadna ugu eg bijaddihi awowgiisii oo rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam ayuu aad ugu ekaa wa kaana usaamatu usaamana wuxuu ahaa aswad albish albashra qof madow buu ahaa oo midabkiisu uu madow yahay maxaa jira hooyadii ayaa afrikaan ahayd hooyadii buu raacay waxaa kaluu ahaa aftasal anfi oo kamas leh shadiida shibahi aad ashabahi aadna ugu eg biummihi hooyadii hooyadiisii alxabashiyati ee afrikaanka ahayd laakiin hase ahaatee alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakina arasuula rasuulku sala allahu calayhi wasalama oo salawaatullaahi calayhi maa kaana ma uusan ahayn yufariqu kii kala duwa ama kala sooca baynahumaa labadooda xasan iyo usaamo kuma kala sooci jirin fil xubbi jacaylka isku sibuu u jeclaa fa kaana wuxua rasuulku sala allahu calayhi wasalam ya-khudu kii soo qaada usaamata usaamo intuu soo qaado fa yadacuhu wuxuu saari jiray calaa ixdaa fakhdayhi labadiisa bowdo midood ayuu saa u saari jiray wa ya-khudu lxasana xasanna wuu soo qaadi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa yadacuhu wuxuu saari jiray calaa fakhdihi lukhraa bowdadiisa kale uma markaa kadib yadumuhumaa yadumuhumaa sidaas ayuu isugu soo nabi jiray xabadkiisa shariifka ah yuu mid yuu labadooda intuu gacmihiisa saas ugu soo qabto yuu saas isugu soo dhajin jiray ilaa sadrihi xabadkiisa xabadka rasuulka sala allahu calay wasalam shariifka ah ayuu saa ugu soo dhajin jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma allahayow innii anigu uxibuhumaa waan jeclahay labadooda ee fa axibbahumaa adiguna jeclow ayuu dhihi jiray waqad balaqa wuxuu gaadhay min xubbi rasuuli rasuulka jacaylkiisa liusaamata usaamo uu jecel yahay wuxuu gaadhay annahu usaama cathara uu turuntirooday ama wuu simbirraxday midkaa rabtaba dheh cathara wuu turuntirooday ama wuu simbiriraxday daata maratin mar mararka ka mid ah bicatabati lbaabi albaabka fayaa fiyaaradiisa fayaaradiisa ayuu ku turunturooday fa shujat jabhatuhu halkaas indhaha ka koraysa ee lagu sujuudo ayuu ka dakhrmay wasaala damu dhiiggii ayaa kasoo booday oo kasoo dareeray min jurxihi dhaawiciisii fa ashaara wuxuu u tilmaamay annabiyu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi licaa'ishata caaisha wuxuu u tilmaamay ridwaanullaahi tacaala calayha ah an tusiila inay ka tirtirto addama dhiigga can jurxihi dhaawiciisa falam tatib ma aysan jeclaanin nafsuhaa nafteedii lidaalika arrinta ayada inay dhiiggii tirtirto ma aysan jeclaysanin fa qaama waxaa isu taagay ilayhi usaama annabiyu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wa jacala wuxuu bilaabay rasuulku yamas yamusu inuu ka nuugo shajatahu dakharkiisa inuu ka nuugo dhiigi oo wayamuja dama dhiiggana uu tufo wa huwa isagoo rasuulku yutayibu dejinaya khaatirahu qalbigiisa isagoo dejinaya oo dhahaya waxba ilaan qofku markuu dhiig ka yimaado wuu naxaa gaar ahaan hadduu caruur yahay ilmo yar caruur hadduu dhiig ka yimaado aad buu u cabsanayaa wuu naxayaa marka uu leeyahay waxba ma aha waxba ma noqonaysa wax dhibla ma aha uu leeyahay bikalimaatin erayo ayuu rasuulku ku dejinayay erayadaasoo tafiidu ay ka daadaadanayso intay ka buuxsantay ay ka daadaadanayso cuduubatan macaan iyo waxanaanan kalgacalo kalgacalo ay ka muuqato ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yuu ku dejinayay usaamatu bnu zayd usaama waa kaas sida aan marar badan idiin sheegayna markii suwar min taarikh nololeedyada asxaabta markii aan baranayno waxaan la joognaa nabigii unbaan haddana la joognaa soo ma aragtid hadda usaamana waan ka hadlaynaa laakiin mar kastaba nabigeennii baan la joognaa marka faa-iidada weyn ay leeyihiin barashada iyo diraasada suwar minxaati saxaaba isaga oo aan ka baranayno sida asxaabta oo bani aadam ahaa inagoo kale ahaa ay haddana u qaateen diinta islaamka ay u dabaqeen iyo diinta islaamka meeshay gaadhsiiyeen isagoo taasina ay inoo tahay tusaale lagu dayanayo yaan haddana waxa weeyaan markii iyaga la baranayo waxaan ku noolahay jawigii ruuxaaniga ahaa ee nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan ku noolahay faa-iidada marka ku jirta ee weyn ee aan la heli karaynin barashada taarikhnoloodka asxaabta waa midaas wallahu subxaanahu wa tacala aclam